wawliyomayra matanaweeyo melbay ka wadag idigay bidixi makamaranta bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabad dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona afar carruur ah ayaa waxa ay ku dhimatay baraag ku taalla degmada waa gobolka galguduud haddaba dhegaystayaal waxaan barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa qaabka ay carruurtaas baraagta ay ugu dhinteen waxaa kaloo barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa hadday inoo suuro gasho waalidiinta carruurtaas dhashay qaarkood haddaan waraysi idinkaga qaadi karno waxaad kaloo barnaamijka aan ku maqli doontaan dhegaystayaal intuu hawada uu ku jiro deegaanada puntland uu weerarkii ka dhacay oo al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan ay ku qaadeen oo ciidamada puntland ay la galeen xaaladaha deegaanadii lagu dagaalamay sida ay saa ka tahay ayaan barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa waddanka beljamkana waxaa lagu qabta mid ka mid a raggii ugu sarsareeyay oo la aaminsan yahay inay weerarka ay ka fuliyeen waddanka faransiiska iyo wararka ugu waaweyn caalamka kulamo adag ayaa dhinaca ingiriiska caawa ka jira barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa fahad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsamaynaya cabdirasaaq maxamedna waa idinla socodsiin waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka
idigay bidixi maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon maka maaranta idigay bidixi maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon maka maaranta milayda heestiyo mukiliyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohoodu matanaweeyo meelbay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayra matanaweeyo meelbay ka wadatay
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud baraag ku taalla xalay maqribkii waxaa lagu arkay meydka afar carruur ah kuwa oo saddex ka mid a isla dhasheen waxaana ku jirto hal gabar oo laba iyo toban sano jirta cabdikariin axmed bulxan oo ka mid a wariyaasheena ku sugan gobolka galguduud gaar ahaan degmada cabudwaaq ayaan wax ka weydiin doonaa cabdikariin nooga sheekay bal dhacdadan siday uga dhacday degmada cabudwaaq iyo sida bal loo dareemay iyo afartan carruurta ah qaabkii loo ogaaday in iskumar ay geeriyoodeen
adoomaadsanta cabdirasaaq shiina inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun waxay ahayd masiibo aada u naxdin badnayd markii ay soo yeertay shilkan waxa ay ka dhacday tuulada shiiramadow oo qiyaastii sideed iyo toban kilomitr dhinaca koonfur galbeed ka xigtay masiibadu waxay saameysay inteeda badan hal qoys oo saddex caruur oo ay dhaleen ay isku mar oga dhaceen barkad ku taala tuuladaasi waxaa sidoo kaleeto ku dhintay gabar kale oo iyadana caruurtaasi la socotay afartaasi caruurta ah waxa ay isku mar laga soo helay iyagoo dul fadeeraya barkada xilligaasi la tuunsan yahay in ay u doonteen afcabaal maadaama ay ka agdhawaayeen la joogeen qaar ka mid a dadkii meydka meesha kasoo saaray waxa ay sheegeen in meydka la arkay markii qaar ka mid a dadka deegaanka kale ay tuulada u doont ay berkada u doonteen inay biyo kasoo dhaafsadaan kuwaasi oo ku baraarugay caruurta dushooda sabeynaya marka xalay waxaa u gurmaday guud ahaan bulshada waa la aasay si wada jira ayaa loo aasay waxaa ka qayb gala aaska maamulka degmada ee dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa xusin mudan cabdirasaaqow galad cali furse timatriir oo ah aabaha dhalay saddexda caruurta ah in isaga markii meydka loosoo sheegay caruurtiisa uu miyir doorsamay ilaa haddana aysan hadli karin waxaa warbaahinta la hadlay jaamac shire geele buuxan oo gabar ka mid ah caruurtiisana ay musiibadaasi ku dhimatay waayo cabdikariinow marka dadka sawir guud bal waxaad ka siisaa siday ugu suura gashay caruurtan inay baraagtan galaan kadibna dee biyihii intay ku harqameen ay ku dhintaan tan kale wax ilaalo ah ma aysan lahayn miyaa barkadu
cabdirasaaq oo horta inta badan dadka tuulooyinka iyo xoolo dhaqatada waxaa ceelka keliya ay ka cabaan uu yahay barkad barkadana waxaa ku jira biyo roobkii u dambeeyey iyadoo biyahaasi barkadu ay aan weli laga cabin oo aada u xirnay biyo afka ay joogeen waxaana sheegay carruurta horey inay uga cabi jireen barkadaasi oo ay darsan jireen marka qadarta jirtay alle iyo masiibada uma garan karo caruurta sida ay ugu dhaceen waxaa dadku ay tuulsan yihiin in gabadhii weyn caruurtaas oo labayo jir ahayd ay ku hor dhacday kuwa dhamba sidaa darteed ay u raaceen ilmaha u yar ku dhintay waa shan jir waxaana u weyn labayo toban jir waxaad garanaysaa dadkaas inaysan ahayn dad waxay kasoo ay ahaayeen caruur sidaas darteedna ay isu raaceen barkadahana waxaa lagu sheeda looga saaraa ood yar oodaas oo xoolaho ay uga leexdaan laakiin dadku meel ayay ka galaan caruurtana meeshii ay ka geli jireen baa la tunsan yahay inay ka galeen oo ahayd qaybta dambe kanaalada ama salahamo biyaha barkada loo galo oo ay dadkuna ka cabaan intay hoos u galaan waayahay hadda waxaad ii sheegtay gabadha ugu weyn ee dhimatay allah u naxariistee inay jirtay laba iyo toban sano kuwa kalena ay ka yaraayeen biyo joogooda ka dheer miyaa ku jiray baraagada
barkada shan mitir bay hoos u qodan tahay waana buuxiyey joogooda maana waxay ka dheer tahay qof kastoo qof ugu dheer waa ka dheeryihiin barkada biyo badan ayaa ku jiray waxaana garan kartaa shan mitir biyo biyo buuxaan iyo ilmaha daadiisa inaysan caruurtuna dabaa mataqaano qof walba shirarka noocaana way soo laalaabtaan inta badan deegaanada miyiga waay ka dhacaa dad waaweyn iyo dad yar labadaba saamaynta way way dhacdaa laakiin hooyadii dhashay ilmahan iyo aabihii oo hadda ka hore lai sheegay in gabar ka mida caruurtooda ay saasoo kale dab qabsaday xaafad ay kulayeen miyiga ay ku gubatay ay si aada dhacdaan u saamaysay ay xaaladooda isbedeshay haatana dadku ay gurmad u sameynayaan waxaana hadda lala tacaalayaa xaaladda caafimaad ee dadkaasi waalidka ah iyagoo caruurtoodii waaye haddana in ayaga dareenkoodii iyo maskaxiya naxaalkoodii waktigan uu bedelan yahay oad garan karto qaraarka masiibadaasi waalidka soo soo saartay dareenka ay ku reebi karto
waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena cabdikariin axmed bulxan oo isagoo ku sugan degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud qadka telefoonka iigu waramayey wariye cabdikariinna sidaad maqlayseen wuxuu ka warbixinayay oo sawir guud uu ka bixinayey xalay maqribkii baraag ku taalla degmadaas tuulo ka mid ah oo lagu arkay afar caruur oo meyd ah oo baraagtaasi isku dayay inay ku dabaashaan hase yeeshee ugu dambeyntii halkaa ku dhintay dad markaa biyo usoo doontay baraagada ayaa meydka caruurtaasi arkay isku meel ayaa lagu duugay oo dadka deegaanka ayaa ka qeyb qaatay haddaba waxaan isku daynay inaan qadka telefoonka aan kula xiriirno aabbaha dhalay saddexda caruurta aha ee isla dhalatay hase yeeshee way inoo suura geli weysay inuu nala hadlo dhibaatada dhinaca caruurta markii lasoo gaarsiiyey in saddex caruura oo uu dhalay inay geeriyoodeen waadna dareemi kartaan qof waalid ah oo loo soo sheegay in saddex caruura uu dhalay in hal meel ay ku dhinteen xaaladiisi iyo dareen ahaan hase yeeshee waxaan qadka telefoonka aan ku helnay jaamac shiro geedi bulxan oo dhalay mid ka mid a caruurta baraagtaasi ku geeriyooday cabdikariin axmed bulxan ayaa waraysigan inooga qaaday
walaalow kolley waktigoodii baa dhammaaday caruurtaas qadar rabidaa ku dhacday
laakiin waxaa la dhihi karaa sababtu waxay ahayd un baahi oon bay ahayd waxay aadeen baraag inay maaragtay biyo ka socdaan oo qaarna dhar kusoo dhaqdaan bay u aadeen baa laygu yidhi marka sidaas un oonkaasaa keenay kolley yaa sababta la dhihi karaa baraagtaasay aadeen kabacdina ayagoo maydoo ku jiraan loo yaa loogu yidhi casar gaaladkii
jaamac afarta carruurta mid ka mida ayaa dhashay bal noo sheeg da-da ilmaha kaaga dhintay musiibadaas waa laba iyo toban jir weeye walaalle marka gabadha u weyneyd ba ahayd saan saan xogta ku heno ay gabadha ugu weyn bay ahayd
carruurta kale bal iyagana ka waran daahooda maxaa xog ka haysaa
gabadh kale waa iyadana gabadhaas ku dhow dhow koob iyo toban meelahaasi jirtay wiilasha midna toddobuu jiray midna shan buu jiray baa saas weeye
waa gartay bal jaamac waalidkii kaleeto oo saddex carruurta ay ka dhimatay bal xaaladooda iyaga waxaa la sheegay markii masiibadaasi ay maqleen laftirkoodii ay xaalad caafimaad galeen oo ay midato soomeen maxaad nooga warhaysaa walaal xalay adigu abaare toddoba sac sideed sac meelahaas baa iigu dambeysay hadda saaka weli ma aanan u tegin marka iyada ana xoogaa wallahi aad baa wax looga dareemaya qalbigooda waa isku garanaysaa dadku isku qalbina maaha isku maaragtay adee adkaysi iyo samirna maaha musiibaha daalisoo saddex qof oo aruuro ka wada dhimatayna way ahaayeen ayaga oo marka xaaladooda aad ay xoogaa laga dareemaya qarribaad weliba gabadhu ay sii barana gabadhu weliba waa maaragtay xaamilana way ahayd oo sideedayba isaga sii liidatay markii horeba xaalad caafimaad isaga jirtay aad baa marka markii xaaladooda maarata ogaa looga dareemay
bal saraxaanaga barkadaasi inta la ekay barkadu walaale waa barkad weyn weeye oo haddii ilaah gurooyahay ilaa hoosna afar mitir ah geesahana ilaa maaragtay toban mitir ilaa toban toban lagu dhuftay ah waa baraagi odayna ahayd oo aan laga cabin hadda baraagaha kale waa maran yihiin ayadaa waxa dadkeedaa maqnaayo lama cabin hadda ka hor
marka barkada muwaysan dabool iyo lahayn xayndaab looga celiyo xoolaha iyo dadka
walaal xayndaab way leedahay oo hadda baraagaha wadanka ku yaala baraagta ugu xabsi adag weeye oo sabab bay leedahay ku wareegsan albaab weliba fuusta ah oo lagu albaabay bay leedahay laakiin waxaas oo dhan wax uu maaragtay wax celin kara haddii oon yimaado wax wax celin kara ma ahano mar haddaan baraagtu dabool ayada afkeeda kore ku daboolan aysan lahayn oo banaanka laga mariyey waxba ma xafidi karaysa ma garata waa gartay aabaha galad nacari furse iyo hooyada ka dhinteen maxaa caruura hadda u jooga
laba caruuraa u hartay
waa tahay aad iyo aad bad u mahadsan tahay cabdikariin axmed bulxan ayuu kaasi ahaa wuxuuna noo wareysanayey jaamac shirageedi bulxan oo dhalay mid ka mid ah afartii caruurta ahayd ee ku geeriyootay barkad ku taala degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud sidaad maqlaysaan aabahana waxa uu sheegayaa inuu dhalay afarta caruurta ah gabadha ugu weyn ee laba iyo toban jirka ah ee barkadaasi ku dhimatay waxa uuna sheegay in saddexda caruurta ah waalidiinta dhalay in caruurtaas markii horeba ay ka koobnaayeen shan saddex ka midana ay dhimatay oo gabadhiisa ay la dhimatay laba kale ayaa waalidiintaasi u soo haray dhammaantood tacsi ayaan u dirayna
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax mataana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay
waatan dhegeystayaal weli barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaashiina iminka nagu soo biirana waxay nagala socdaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dhinaca iyo deegaanada puntland ayaan aadaynayo maalmihii dambe halkaa waxaa ku dagaalamayey ciidanka puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo xeebaha maamulkaasi ka degay oo dhowr boqol lagu sheegay waryaheena xasan jaylaani cali ayaa haddaba qadka si toos ugu jiro ka mid ah wariyaasheena inooga soo warama dhinaca puntland xasan marka hore boosaasaad joogtaa horta waxaad nooga warbixisaa waa sidee xaaladda magaalada boosaaso midda kale maxaa ka jira wararka sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab control magaaladaasi ku yaalla ay xallo weerar kusoo qaadeen
shiina aad waa mahadsan tahay xaaladda magaalada boosaaso saaka waa mid aada u degan walow xalay ay jireen iska horimaad ciidamada puntland gaar ahaan goob control ama bar control oo lagu baaro gaadiidka ciidamo ay ku sugnaayeen ayaa waxay iska hor yimaadeen sida wararka ay sheegayaan ciidamo uu watay ilaaladii taliyo hore oo canshuuraha beriga ka shaqeyn jiray oo ka tirsanaa ciidamada puntland balse hadda howlgab ah inay halkaas isaga hor yimaadeen kadib markii ciidamada ay amreen in baaritaan lagu sameeyo kadib halkaa waxaa ka dhashay iskahorimaad kooban oo dhex maray ciidamada waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba askariha halkaa mid kamid ah ilaaladii watay taliyihii hore oo lagu magacaabi jiray jigane uu halkaasi ku dhintay sidaas ayuu weerarka u dhacay sidoo kale waxaa jiray howlgallo ciidamada ammaanka ay wadeen oo ku aadanaa dhalinyaradan xilliga habeenkii moobilada furta iyo kuwa dhalinyaro qaar habeen hore ama habeenadii lasoo dhaafayba falal amni darro ka waday magaalada boosaaso Waaya, marka iyadoo cali- boosaaso ay ka socdaan Waaya.
koob lagu magac daray kubadda cagta oo dhalinyarada isku dhexgalka bulshada waaya Taasi xasan oo dhalinyarada xasan kala waa galab, eh, xasan waan ku soomaalkii.
fahmay ee dhinaca waxaad sheegtay ciidanka een, askarna inay ka dhaawacantay hal askarina uu ka dhintay maleeshiyaadkii la joojiyey ee weerarkaba oo sababta lahaa maxaa iyaga soo gaaray
Een, sida wararka nagu maqaalo ah goor dhaweed aan taliyaha een, qaybta een, gobolka bari aan la xiriiray waxa uu ii sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan arrintaasi een, iima xaqiijin een, arrintan een, in ay al-shabaab ay ka dameeyeen iyo in kale balse waxa uu sheegay een, in baaritaankaasi markay soo dhameeyaan ay saxaafadda la hadli doonaan laakiin warar baa sheegaya in al-shabaab ay weerarkaas ka dameeyeen iyagoo bartooda internetka ku qoreen balse wax ka jira ma laha een, al-shabaabna kamaysan dameynin een, tallaabadaasi balse een, waxaa jirtay in ciidamada halkaasi iska horimaad ay isaga hor yimaadeen Waay.
kadibna halkaasi khasaare oo ka dhashay khasaarahaasi marka wuxuu keenay in hal askari uu ku dhinto laba kalena ay ku dhaawacmaan labada labada dhaawacmay ee waa askarta joogtay een, barta controolka askariga dhintana waxau ahaa ilaalada een, taliyihii hore waayahay dhinaca kale deegaanada puntland gaar ahaan meelaha ay isku horfadhiyaan ciidanka ammaanka maamulka puntland iyo maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo dhowaan ka degay xeebaha puntland iyaga maxaan warahoo oon ka haynaayo dhowr maraa dagaal dhacay
waa mahadsan tahay deegaanadii dhowaan ee dagaalada ka socdeen sida toga suuj iyo deegaanka lagu magacaabo garmaal ayaa hali ilaa hadda waxay ka hor fadhiyaan ciidamada puntland iyo ururka maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab halkaasi oo ay ku dhumaalaysanayaan iyagoo halkaasi deegaankaasi haddii aan tusaalekaasi waa deegaan buraley ah godad ayuu leeyahay waa deegaan dhanka dagaalka loogu talagalaa ama istaraatiijiyada dagaalka taasoo u suurta gashay in al-shabaab halkaasi ku gabadaan balse ciidamada puntland ayaa dhinac kasta kaga hareereysan deegaankaasi toga suuj dhanka ciidamada puntland oo saraakiisha ciidamada aan la xiriiray waxay sheegeen in hal askari uu dagaalkaasi kaga dhintay balse ciidamada al-shabaab ama ururka ugus ee al-shabaab ay soddon iyo dhowr alaa ilaa iyo soddon iyo shan askari oo askarta ciidamada al-shabaab ah ay kaga dileen
waayahay marka mas-uuliyiinta puntland iyo saraakiisha iminkaba ku sugan togan aad ii sheegto buuralayda ah ee ciidanka hogaaminaya ma ay soo bandhigeen raggan maleeshiyada shabaab ka tirsanaa ee la sheegayo in dagaalka lagu dilay
ilaa hadda waxba ma ay soo bandhigin waxay sheegeen in dhaawacyadoodii meedadkoodii gabaadka ay kula jiraan balse dhowaan ay soo afjari doonaan saacadaha soo socdana howlgalka ay soo afjari doonaan iyadoo aan la socono in dhowaan dowladda soomaaliya ay hub iyo saanad ay usoo dirtay ciidamada puntland ayna kala kaashanayaan sidii ay halkaasi uga saari lahayn ama uga tirtiri lahaayeen marka maleeshiyaadka ururka al-shabaab waa lagu hareereysan yahay meel ay ka baxaan malaha bad iyo beri ciidamada puntland ayaa ku hareereysan dhawaanna howlgalka waa lasoo afjari doonaa madaxweynaha puntland oo isna safar ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa soo gabagabeeyey hadda wuxuu kusugan yahay magaalada nairobi waxa uu sheegay in ciidamada ethoobiya ama saraakiisha ethoobiya uu kala hadlay sidii ay iskala kaashan lahaayeen difaaca xuduudaha ethoobiya iyo ururka al-shabaab oo weerar kusoo qaaday puntland waxa uu sheegay in puntland ay iskaga filan tahay ayna la kaashanayso dowladda dhexe iyo dowladaha deriska la ah marka sida saraakiishu ay sheegeen howlgalkan dhowaan ama saacadaha soo socda waa lasoo afjari doonaa insha waaya allah xasan marka ugu dambayntii dhulka xeebaha ah ee puntland sidee dagaalkan looga dareemay
si aad ayaa looga dareemay shacabka iyo ganacsatadu si aad ay uga dareemeen waxay welwel ka qabaan dagaalkan cusboonaaday ama loo soo wareejiyey deegaanada puntland ee ururka al-shabaab ay ku gumaadayaan dadka muslimiinta ama dadkan aan waxba galabsan culimaa udiinka ayaa ka hadlay waxay sheegeen in ciidamada ay ku taageersan yihiin difaaca iyo dagaalka ay kula jiraan ururkan argixisada ah ee ummadda dhibaatada ku haya marka si aada ayay uga warwarsan yihiin waxayna mar kasta sheegeen in ay garab taagan yihiin ciidamada dowladda iyo ciidamada puntland jid ku sugan ee cadowga kusoo duulay deegaanada puntland ee difaacaya
waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena xasan jaylaani cali oo qadka telefoonka magaalada boosaaso si toosa ugu jira xasan waxyaabihii soo kordha bal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan ugu soo gudbin doonaa dhegaystayaasheena ku tixan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya inta kale dee aynu suura gelinayna idaacadda dhegaystaana bogga internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot night ayaan ugu soo bandhigi doonaa wararka ugu waaweyn gudaha iyo caalamkaba qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay waxaa magaalada brussels ee caasimada wadanka belgium lagu qabtay mid ka mid a raggii weerarka ku qaaday wadanka faransiiska gaar ahaan magaalada baris oo boqol ruux in ka badan ay ku dhinteen wararka ugu waaweyn dhinaca isboortigana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo toddobaadkii lasoo dhaafay laba koob laga reebay ayaa galabta waxa ay ku aadan tahay kooxda kubadda cagta ee everton chelsea iyo westhamna way iswajihi doonaan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo qodobo dhowra aan kusoo qaadanay faad cabdikaas ayaa barnaamijkan farsamaynayay anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiinayay dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgeliyo soomaaliya iyo nabad